الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه الحمد لله raysiya dambaysaba waxaynu mahad u naqaynaa dhammaanteed allah subxaanahu watacaala inoo suuro geliyey kulankan iyo nadwada qiimiga badan ee inoo soo socotay muddada caawana aynu joogno fadhigeedii lixaad waxaynu mahad marka labaad u naqaynaa culimmadeenna safarka dheer inoo soo gashay inagala soo qayb gashay kulanka khayrigaa wanaagga ee dacwadda marka caawa kelmaddeennu waxay ahayd laba muxaadaroo isa saaran oo kala saabsanaa mid ay ku saabsanayd alhima alcaaliya hanka iyo hiigsiga sare ee qofka dee laga doonayo islaamka inuu yeesho oo inoogu qoraa ama inoogu qoran yahay baa sheekheenna sheekh maxamed aadam iyo muxaadaradii labaad oo iyaduna ahayd adduunyada iyo waxay ku samayso qofka ka daba dhaca haakada tafcalu addunya haakada tafcalu biahliha ayay ahaydoo sheekheena sheekh maxamed cali ayaa iyadana inoogu qoraa marka waxaa ka warqabteen inay nadwadeennu lafdhabar u ahayd dhextaalbaay u ahayd barnaamijka nabadgelyada oo amniga iyo degnaanta ayaynu habeen walba halka kusoo qaadanaynay oo mawaadiicdeennuna badankoodu ay cilaaqo la lahaayeen oo wixii nabadda waxu dhimaya ayay ku wada saabsanaayeenba baynu odhan karaa hadday ahayd qabyaaladii hadday ahayd mukhaadaraadkii iyo maandooriyihii iyo kulannadii badnaa aynu kaga soo hadlinay mawaadiicda marka caawa shiikhii wuxuu ay culimmadii ay kaga yar maqan yihiin arrimaha cilaaqa lale nabadgelyada oo ay sulxi ayay ku maqan yihiin marka insha allah shiikhii hadduu inaga soo gaadho qaybtiisii dambe uu qaadan doona haddii kalena habeen dambe iyo khitaamka ayuu qaybta hore inoo yeelan doonaa shiikheenna inoo sii wadi doonaa kusoo dhaweyn doonaa iyo mawduucii caawa oo ahaa alhima alcaaliya marka shiikhu ha kusoo dhowaado
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته walaalayaal ilaahay ayaa mahadleh mar hore iyo mar dambaba mahaddiisana ma koobi karno marka xigtana waxaan u mahadnaqayaa walaalaha muslimiinta ah ee magaaladan degan ee kelmaddan ka soo qayb galay rag iyo haweenba waxaan ilaahay ka baryayaa waxay u soo xaadireen inay khayr faa'iidaan oo wanaag halkan ay kala tagaan oo watigo wakhtigooda ay bixiyaan faaid ay bixiyeen faa'iido badan uga soo baxdee in ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmado anfaca uu carabkayga ka soo saaro ifii akhrin ilahay inagu anfaco walaalayaal mowduuca aniga igu qornaa waxa waa alhimatu alcaaliya sida walaalkeen uu sheegay alhima alcaaliya waa han sare iyo hiigsi fog qofka muslimka ah inuu noqdo qof meel fog ka fakeraya meel fog eegaya arrin weyn ka fakeraya waana usluubka iyo nidaamka diinta islaamku markaad u fiirsato aayaadka qur-aanka markaad u fiirsato axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaad dareemi doontaa ama aada dareemaysaa in qofka muslimkaa laga dhigayo qof aragti fog qof arrinkiisu arrin adduunyo oo soko aanu ahayn ee uu yahay arrin fog oo ilaa aakhro iyo janno iyo cadaab laga badbaado taxan oo xidhiidhsan sidaa darteed walaalayaal waxaan jecelahay mowduuca inta yaray muqadimada ah markaan iminka ka baxo tusaalayaal ama qur-aanka aan ka soo qaadanno ama axaadiidta aan u badinee inaan runtii tusaalayaal arrinkaa ku saabsan aan mowduuca u badiyo alhima alcaaliya qofku inuu hansara yeeshaa iyo hiigsi fog waa runtii arrin weyn oo dadka haybadda leh ee si weyn u fakera waa arrin ay ka dhigtaan inuu noqdo dhaqankooda iyo dabeecaddooda hanku waa ka kugu kalifaya inaad shay qabato qaala axadu الsaalixiin dadkeennii wanaagsanaa ee saalixiintaa mid ka mida ayaa wuxuu yidhi himmataka faxfadhaa hankaaga ilaasho waayo inaad han sare yeeshaa waxa uu yahay muqadimat اlashyaa ashyaa oo dhan ka u horeeya ee wax walba kuu horraysiinaya ee kaa dhigaya qof sare oo qiimo leh qofka ay hamadiisa iyo hiigsigiisu hagaagaa ee ka run sheegaa wixii ka dambeeya ee fulin ah iyo camalin ah waa u hagaagan qofku waxaa laga yaabaa inuu wax weyn ku fakero laakiin wixii uu ku fakeray ee uu goostay go-aanka uu ku qaatay waxaa laga yaaba mararka qaarkood inaanu hirgelin wax wanaagsan oo uu ku fakeray inuu sameeyo dabeedna aanu u suurtogelin hamigaa uu waxaa wanaagsan ku hamiyey ayay diintu waxay inoo sheegtay inuu ku helayo camal wanaagsan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila qofka ku hamiya shay wanaagsan inuu sameeyo deedna samayn waayey u hirgeli weydo laakiin go-aankaa qaatay xagga niyada ilaahay wuxuu u qorayaa agtiisa maadaama niyadiisu wanaagsanayd xasano iyo wanaag dhammaystiran ilahay kuwa haynaga dhigo dadka hanka sare leh ee qur-aanku inoo sheegay waxaa la inoogu sheegay qiimo gaara inay leeyihiin ummadda ilaahay ugu talagalay inay tusaale noqdaanna qur-aanka kariimka la inoogu sheegay inay ahaayeen dad go-aan leh oo doonaya inay ummadda han sare ku hoggaamiyaan adduunkooda iyo aakhiradoodaba waxaana la inoo sheegay shan ka mid ah oo ululcasmi min alrusul la yidhaahdo waa nebiyullaahi moxamed nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa calayhim asalaam ilahay muxuu uhi fasbir kamaa sabra ululcasmi min alrusuli walaa tastacjil lahum u sabir nebi allow isagoo ka mid a siday u sabreen ambiyadii kale ee go-aanka lahaa waa go-aan qof labaclabaca oo maa'ica oo aan go-aan qaadan karayn qiiba male maahana dhaqankii ambiyada waa qof sabraya waa qof go-aan qaadanaya sida kuwaasoo kale nebi maxamed u noqo ka mid baa tahay adiguba ululcasmigii diinta islaamku inay qofka hankiisa kor u qaadayso waxaad ka dareemaysaa aayaadka tanaafuska iyo in la tartamo ka warramo in la berantamo oo la kala dheereeyo qofka dheereeyaana qofka guusha iyo goolka dhalinaya inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacala muxuu hi fastabiqu lkhayraat wixii khayra ee wanaagsan u kala dheereeya waa u beratama ma aha halkan fadhiiso adugu ama sii soco adaa sii wad wanaagga maaha wuxuu hadduu khayr yahay waa loo barantamaa leanna qof waliba intuu goosto ayuunbu ilahay agtiisa ku helaya haddaad safka hore usoo dheerayso midna aan kartoonkas intuu dibadda ku tukanayo ma isku mid bay noqonayaan maya hadduu qof habeenoo leen u soo jeedo inuu wax barto midna habeenoo leen hurdo ma isku mid bay noqonayaan maya iyo kuwa kale la midka ah jannada waa loo barintamaa لمثل هذا فليعمل العاملون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين جنة يدم دافك إلهي وحي لقوه لي أكل ديري سارعوا سابقوا وسارعوا وغيرك لي لبضب وودوا الآخرين ينا الآخرين وبرنتما هل كلا ديري وهن يميل هيكسنيه baratanku wuxuu sheegaa markii laba ruux tartamayaan labadana orod bay ku tartamaan marka la yiraahdo dee meel la gaadhayo la higsanayaa jirta meesha aad higsanaysaa hadday wanaag tahay waa inaad u dheeraysaa wanaagga halka ugu wanaagsanee loo tartamaano waa inaad dembi dhaaf ilaahay hesho iyo dembi dhaafka iyo jannadiisa iyo wixii ku gaadhsiinaya walidaalika qur-aanka kariimkaama walaalayaa markaad u fiirsataan dadkii diintan usoo halgamay iyo dadka gurigaa ilaahaynu iskugu nimid ilaalinaya cibaadadiisa iyo salaadiisa iyo camalka wanaagsan ee lagu samaynayo dadka ku dadaalaya si gaaraa ilaahay u cabiray ilaahay muxuu yihi fi suurati fii suurati اlaxzaab min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahaduu اllaha calayhi faminhum man qaضىa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila mu'miniinta waxaa ka mida nooc bani aadamka ka mid a maha raggii caadiga ahaa waa geesiyaal ka rumaynaya waxa ilaahay kula ballameen ay kula heshiiyeen waxaa ka mida mid go'aan nadarkiisii iyo go'aankiisii fuliyey oo ilaahay dartii naftu uga baxdo oo u jihaaday diinta ilaahay wa minhum man yantadir iyo mid sugaya guushii islaamka in la helo ama isaguna dhiigga uu horo diinta koryeelkeeda waa qof waloo arrinkaas sameeya laakiin sababu nusuulka aayaddu wuxuu ahaa saxaabigii la odhan jiray anas binu nadar ayaa dagaalkii beder ee ugu horreeyey nebigu galay buu ka hadhay sabab sabab awgeed dabeedna wuu ka naxay inuu nebigii ka hadhay dagaalkii koowaad dabeedna nadar buu galay waxa aanu yidhi haddii ilaahay mar labaad nebi maxamed dagaal galo walayn aanan ku banaynayn lana arke oo ilaahay muujiye waxaan sameeyo deedna dagaalkii uxud baa yimid dagaalkii uxud markuu yimid ee saxaabadu markii hore ay guulaysteen markii dambena intay amarkii nebiga khilaafeen ee halkii wiidhaha ka dhaqaaqina ay ka dhaqaaqeen ee cashar loo dhigayey hadday amarka nebiga khilaafaan in jab imanayo mukhaalafada ay sameeyeen ayaa saxaabigu uu isagu guntiga giijistay oo uu difaacay islaamkii oo uu gaaladii u babac dhigay dabadeedna siddeetan darbadood ayaa ku dhacay ama leeb ha noqoto ama seef iyo wixii la mid ah saxaabigaasaa loo jeedaa markaa isaga laakiin dee min almuminiin rijaal jamac baa la sheegay dad noocaasaa jira oo uu ka mid yahay anas diinta iyo dacwadda nafta u horaya oy ka dhab tahay waa dad hansare leh amase naska qur-aanka ee kale fii suurati nuur ilaahay uu yidhi fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi waiqaami الصalaati waإiitaaءi الzakaati yakhaafuuna yowma تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أنا شيخي بس أدعي marka waktigayga aan isla habballaarso waa inaan soo ururiya intaasi muqadimo iyo hordhacba ayay ahayd waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan halkii aan ugu talagalay tusaalaha wax lagu fahmaa hanka sare dhowr tusaale ah sida adduunyada loogu tartamayo sida aakhre labadaba inaan soo qaato tusaalahayga koowaad xadiidkan oo saxiixa bal ila eega nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa waxa uu baray hanka sare dabadeedna xadiis وابن حبان iyo حاكم iyo ay warinayaan oo albanina tasxiixiyay iyaguna xadiiska culimadu ay yidhahan waa saxiix xadiiskana ila eega bal xadiiska suu nebigu ugu tir barbaarin jiray ee ugu tirbayeyn jiray saxaabadiisa xadiiska waxaa warinaya abi muusa alashcari nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin reer miyiya ayuu nebigu u tegey nebigiiba nebiga sala allahu calayh wasalam saxaabigii reer miyigahabaa soo dhoweeyey aad buu u karaameeyey wuu martigeliyey nebigana dabiicaddiisu maxay ahayd cidda wanaag u samaysan muu ilaabi jirin deedna nebigu wuxuu ku yihi iitina adiguna mar noo kaalay saxaabigii baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid markuu u yimid buu ku yidhi u fiirso sal xaajatag waar bal maanta wax weydiiso maxaad maanta naga dalbaysaa bal idinku sabuurta nebi maxamed hadduu ku yidhaha maxaad iga dalbaysaa maxaad odhan lahayd jaamacaddii baa igu goodaye nebi allo afartaa sana maad iga bixin ma odhan lahayd reerihii baa isku yaro daatayoo kiraanna wareerisayoo toban sanaba kiraannu ku jirnay bal guri yar maad noo dhisi nebi allow ma odhan lahayd inagu hankaynu ka fakarnaa waa kaa saxaabaduna waa la mid ummaddoon bay la mid yihiino deedna saxaabigii dhammaa ee weli bal maanta maxaad doonaysaa inuu nebigu ayuunbaa wuxuu nebigu muu doonayn dee wuxuu doonayeyna dee runtii nebigu wax weyn buu doonayay inuu nebiga weydiisto ayuunbaa wuxuu idhi naaqatun arkabuhaa wa acnuzun yaxlibuhaa ahlii buuli hal gaadiid noo noqotoonu korno hal malaa waa la isticmaal jir naga warba inta badan isticmaala iyo xayn yaroo riye ah oo reerku maasho intaasuu yidhi nebi maxamed arrinkaa wuu diiday inuu rabeeyena wuu doonayey sala allahu alayhi wasalam deedna intuu saxaabigi ile nebigu saxaabiga uguma jeedee wuxuu rabaynayaa saxaabadii markaasaa wuxuu ku yidhi acajastum an takuunuu mila cajuusi bani israa'iil war miyaad ka caajisteen saxaabadii buu imika arrinka u jeediyey sidii islaantii reer bani israa'iil oo kale inaad noqotaan waxay idhaahdeen rasuulkii ilaahayow wamaa cajuuzu bani israa'iil oo islaantaa reer bani israa'iil maxay ahayd dhegaysta haddaba u fiirsada wuxuu nebiyulaahi muuse calayhi salaam markii uu saarayey ee uu la baxay reer bani israa'iil ayaa dariiqii bay ka lumeen dariiqii unbaa ka qaldamay markuu dariiqii ka qaldamay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dariiqii markuu ka lumay ayuu nebiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu yidhi maa haada war maxaa inagu dhacay maxaaha waxaan dariiqii waynagan ka lumnaye maxaa dhacay culimmadoodiibaa waxay yidhaahdeen culimmadoodii waa arrin layska dhaxlay oo culimmadii reer bani israa'iil ahayeen nebi muuse dee nebi yuusuf uu ka dembeeyey markaasaa waxa ay yidhahdeen qiso nebi yuusuf ku saabsan bay ka sheekeeyeen culimmadoodu waxay dhaheen nebiyullaahi yuusuf baa marka geeridu ku soo xaadirtay ayuu ballan naga qaaday ballankaasi wuxuu ahaa haddii aad ka baxdaan reer bani israa'iilow magaalada masar haddaad ka baxdaan anigana haygaga tegine meydkayga ka saara deedna waynu iska baxnayoo dee waynagaa lunnay hadal noocaas markaasaa wuxuu idhi faman yaclamu mawdica qabri oo yaa garanaya qabrigii nebiyullaahi yuusuf waxay yidhaahdeen cajuuzun min bani israa'iil islaan reer bani israa'iilah ayaa arrinkaa garanaysa deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray way u timid wuxuu ku yidhi nebiyullaahi muuse dulliinii calaa qabri yuusuf qabrigii nebiyullaahi yuusuf itus islaantaa bal u fiirsada oo halkaan u socdee waxay tidhi xataa tucdiyanii xukmi ma jirto shardi baa ku xidhan inaan ku tuso qabrigii nebi yuusuf shardi baa ku xidhan wuxuu uhi wamaa xukmuk oo xukunka aad doonayso iyo shardiga aad nagu xidhaysaa muxuu yahay markaasaa waxay tidhi hee talow mahalihiiba talow maxayntiiba talow ma intii aynu isla dhaqaanay inaguba talow ma sidiiba masaa waxay tidhi akuunu macaka fi ljanna waxaan doonaya haddaad shardigaa ii qaado nebi muuseow inaan jannada kugula rafiiqa adiga arrinkaa waan ku tusaya iyo qabrigaa nebiyullaahi yuusuf hadda may odhan inaan qabriga galo ee inaan eh, jannada galo may odhan inaan jannada galo may odhan haddii jannada qofku galo waaba nicmo maaha sidaa maya adigu halkaad gasho bahda nebiyada sare ululcasmiga waa halku galo adigu aad ka mid tahay jannadii bay meesha sare waliba sii qabsanaysaa anigu halkaad gashaan doonayaa inaan galo jannada haddaad doonayso markaa inuu rafiiq noqono arrinkaa waan kuu fulinaya nebiyulaahi muuse siduu xadiisku sheegayo ciidhi buu dareemay ilaahay baa u waxyoodayoo wuxuu ku yidhi an acطihaa xukmaha xukunkeeda sii buuli markii heshiiskii la galay ee shardigii iyo ballankii loo ba- eh, ay soo dhigatay loo ballan qaaday ayay kaxaysay meel biyo fadhiisinoo buxayro yara oo dhijaana ayay tidhi halkan biyaha ka dhura biyihii baa laga dhuray faqa markaasaa la faqay asaa laga soo saaray lafihii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam mar alla markay meydkii iyo lafihii nebiyullaahi yuusuf kor u qaadeen ayuu dariiqii u saxmay oo ay dariiqii heleen xadiidkan arrimo badan baa laga helaa laakiin inta ugu muhiimsan waxa weeye nebigu wuxuu ihi islaanta reer bani israa'iil adiguna yacni maxaad i weydiinaysaa in yaroo adduunyaabaad weydiinaysaa islaantanina caalamka kuwii ilaahay doortay kuwii ugu fadliga badnaa ayay leedahay inaan meel la joogaan doonaya may fahanteen qodobkaas muu cadiye meel yaro suka ha ku soo meeraysan meel sare arrimahaaga ka day adduun ha ku soo meeraysan quree arrinkaagu ilaa aakhira ha socdo kaasi waa qodob waa tusaale tusaale yar baan bixinaya caawa tusaalaha labaad waa xadiid oo saxiixa bukhaari warinayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin saxaabadiisii uu sheekeeyey markaasuu u warramay khayr buu uga sheekeeyey jannaduu uga sheekeeyey albaabada jannaduu uga sheekeeyey markaasaa saxaabadu furaskay ka faa'iidaysan jireen abubakar ayaa dareen buu iska helay markuu nebigu ka sheekeeyey albaabadii jannada albaabkaasi waa baabkii salaada waa baab ka mid ah albaabadii jannada waa baabkii salaada kani waa baabkii sadaqada kani waa baabkii jihaadka kani waa baabkii soomka oo rayaan la yidhaahdo albaabadii jannada ayuu nebigu sheegay markuu halkaa marayo dareen baa abubakar ku soo dhacay dareenkaasoo runtii talow waxaasoo albaaba ah qof looga wada yeedhi karaa ma jira asuu nebigu weydiiyey ma dhici kartaa nebi allow dareenkaasaanu doonaya inuu nebigu u rumeeyo qof looga yeedhayo albaabada jannadoo dhan mar salaadii mar soomkii mar sadaqadii mar jihaadkii markaasuu yidhi haa weliba waxaan rajaynayaa abuubakarow inaad albaabada kuwa looga wada yeedhaya aad ka mid noqoto allahu akbar albaab jannadii baa la gelayaa maaha oo qura albaab wal oo jannada abuu doonaya abuubakar in looga yeedho sidaa darteed inuu sadaqada bixiyo oo albaabkaa looga yeedho sidaa darteed soomkii inuu soomo oo albaabka soomka looga yeedho oo kii jihaadka iyo halganka diinta in looga yeedho iyo kuwa la midka ah abubakar dareenkiisu muxuu ahaa han sare meel yaroo soke kumuu meersan jannadii buu doonayaa gebigeeda meel walba in looga dhawaaqo hankaagu balkaa abubakar ha shabaho bal inaad ku dayan karta abubakar isku day tusaale saddexaad waa xadii oo صaxiixa bukhaari iyo muslim ba xadiiska way wariyeen riyaadusaalixinka waad ku aragteen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maalin baa saxaabadiisii oo uu la joogo ayuu khayrka iyo wanaagga dadka qaar ay helayaan buu ka warramay ee jannada markaasaa nebigu wuxuu uhi ummadayda waxaa jannada gelaya toddobaatan kun oo qof bilaa xisaab bay ku gelayaan cala duul toos ayay jannada u gelayaan allah inaga dhig nin ka mida saxaabadii baa dareenkii galay dareenkii baa galay toddobaatankaa nebigu uu sheegay ee aan xisaab la'aan ku gelaya jannada inuu ka mid noqdo dareenka noocaasaa galay markaasaa wuxuu uhi rasuulkii ilaahayow ilaahay ii bari inaan toddobaatankaa kun ka mid noqdo anugu markaasaa wuxuu ku yidhi anta minhum ka mid baata hadii jeer marka wanaag la sheego hadii jeer way dhacdaa dee imika culimada way ku dhacdaa qof baa halkan ka soo kacaya markaasuu yidhaahdaa, sheekh ii ducee saad u ducaynaysaa dareen baa iska jira had iyo jeer qof kale anna sheekh ii ducee haddana qof kale waxaa laga yaaba ilaa salaada subax inaynu wadno markaa salaada ducadu say u socoto waayo dadku way jecel yihiin sidaa saxaabadii meesha fadhiday ayaa xiisahaasi mid ka mida saxaabadii galay ha gale dee nebiguna calayhi furaska jaa'isadaha ma- iskuullada iminka marka macallimiintu dhigayso ee jaamacadaha aynu dhigayno dee wanka qofun baa la siiya tuugana qof baa la siiya tirigana ma- qofba fursad baa la siiya fursaddaa toddobaatanka kuna saxaabadii nebiga hor fadhiday saxaabi buu siiyey saxaabigaas waxaa la yidhaahdaa sidaad la u socotaan cukaasha deedna saxaabigii kalaa kacayo wuxuu uhi udcu llaha an yajcalanii minhum anigana ilaahay ii bari inaan ka mid noqdo deedna nebigu si cajiiba ayuu ula hadlay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi sabaqaka biha cukaasha oo tartankii aan soo dhignay iyo jaa'isadii maanta waxaa qaatay cukaasha maanta cukaasha u dheereeyey saba- waxaa kaaga dheereeyey cukaasha adna maalinkaaga dee fursad kala sug halkaa waxaa laga qaadanayaa macallimiiney waalidow waxaa laga qaadanaya arrin weyn baa laga qaadanaya ardaygaaga habkaa ula dhaqmayso ilmahaaga siaad ula dhaqmayso ilmahaaga wuxuu xiisaynaya hadduu ku weydiiyo waa inaad u soo dhigi kartaa hab aad ku qancin karto hadduu ku yidhahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam halkuu kaga kaga yidhi sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga dheereeyey war maanta waa lagaa dheereeyey oo waa sidee maanta waa waxa weeyaan barnaamijkii lasoo dhigay hebel baa ku guulaystay saasuu usoo dhigay qofkii u qancaya hadalka noocaas laakiin hadduu odhan lahaa war naga joog aduu kuma jirtide hadda macno ahaan inay isu dhow yihiin baa laga yaabaa iminkaba wuxuu umu- u- waad ku jirtaa muu odhan dee laakiin laba hadal oo kala duwan soo maaha ardaygaaga saaad u rabaynayso waalidow ilmahaaga saaad u rabaynaysa wayna ka duwanaataa dee xadiiska laga qaadanaya oo waxyaabaha laga qaadanaya xadiiska ayay ka mid tahay xadiidkan waxyaabo badan badan baa lagu soo arooriyaa waxyaabaha laga faa'iidayo xadiid kale aan isagana idiin sheego nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa xadiis imaamu muslim wariyey fii saxiixi saxaabi la yidhahdo rabiica ibnu kacb alaslami radia allahu canhu oo nin yaroo dhallinyaro oo nebigu arday raggii u shaqayn jiray dhallinyartii u shaqayn jirtay ahay ayaa wuxuu yidhi nebigaan habeen la seexday oo aan agtiisa bariyey dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu cibaadadiisii u diyaargaroobayey ayaan biyihii weysada u keenay baahidiisii uu u baahnaa in loo fuliyey daruuriyaadkiisiina waan u qabtay nebigu runtii waxaad moodaa si aad ka dareemayso inan kan waxa uu ka dalbayo inuu nebigu raalli ku noqday dabeicadda nebiga iyo dhaqankiisana sidaan iminkaba idiin sheegay idinkuna aad ogtihiin qofka wanaag u sameeya ha yaraada ha weynaado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ilaabi jiray bal e wuxuu jeclaa sala allahu calayhi wasalam inuu abaalgudo inankii yaraa ee nebiga u shaqeeyey ee biyihii u keenay weysada ee baahidiisii u fuliyey ayaa wuxuu ku yidhi sal wax weydiiso maxaan kuu maxaan kuu qabtaa inankii muxuu yidhi dhallinyaroy u fiirso inankani inan fariidu haayo la mida islaantii reer bani israa'iil inu isla garayna markii dhoweyd ila imanka islaantii waynu isla baranaya islaantii hadday reer bani israa'iil iyadu ku jirtay inan yar oo ummadda nebi moxamed islaanta go-aankii iyo fikirkii iyo hiigsigii ay lahayd oo kale leh ayuu ku noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam waa Kac- rabiica ibnu kacbin alaslamiy deedna wuxuu ihi as'aluka muraafaqataka fi ljannati buu ihi waxaan doonayaa inaan kugula saaxiibo oo aan kula joogo oon kula rafiiqo jannada dhexdeeda nebi allow inagu waan ka duwanah waa ka duwane maanta waan ku hayaa ayay isug maanaa la yidhi arrimuu madaxweyne iska dhaaf nebi maxamedo hadduu barastaafku kuu yeedhi lahaa maayarka hadduu kuu yeedhi lahaa waxaa laga yaabi lahaa wax waaweyn oo kale oo iska aduu adarti wax weyn oo laakiin arrimaha adduunyaa inaad weydiisan lahayd laakiin islaamka wuxuu qabo danta guud ka shaqee waxyaabihii ummadda maslaxadooda ahayd inaanad kala hadlin baa laga yaaba nebigu calayh isalaatu wasalaam inankan waxa uu ku yidhi awa hayra dalik wax kale may weydiisanaysaa taasi waa xaasila waa yahay ayay ka dhigan tahay wax kale ma ku darsanaysaa qultu huwa daaka arrinkaan doonaya anugu waa kaa meelahaasu ku soo meeraysan maaye deedna wuxuu yidhi haddaba faacinnii calaa nafsika bikarati sujuudi sujuudda badan iigu dadaal buu ihi sujuudda adiguna badi faralka maaha sunayaasha wad sunayaasha badi salaatuleylkii duxadii allahuma salli calaa rawaatibtii salaada sunayaashii la socday sunayaashii mudlaqa ahaa sujuuddii maxaa ka mid a sujuudu tilaawadii sujuudaha la sujuuday sujuudaha qur-aanka lagu sujuudo kuwa adiguna sujuudda ii badi buuhi haddaa sujuudda ii badiso waa inoo ballan inaynu rafiiq noqonno marka ninka nebiga la rafiiqayo ku dadaal in salaadaadu badato salaaduna ay noqoto salaad nool allahayna sii salaad noole tusaale kale kana imaam albukhaari baa wariyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalama waa la dhibay aad baa loo dhibay nebiga calayhi salaatu wasalaam deedna go-aankii wuxuu ku soo ururay markii dambe inay nimankii qureyshay tashadaan sida aad siirada ku haysaan inay yidhaahdaan ninkan aan ka raaxaysano ee waa inaynu dullaa inama dhallinyaraa bay u diyaariyeen deedna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa tii la doonay in la dilo qur-aankuna waa kii inoo sheegay fii suurati alanfaal waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyubituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaasaa la yidhi haddaad qixi kartaa ood hijroon kartaa ood madiino u bixi kartaa nebigu wakhti duhura ayuu soo dhaqaaqay abuu bakar ayuu u imanaya sala allahu calayhi wasalam abuu bakar waa wakhti aanu u iman jirin waxda qaabkii uu dharka u qaadan jiray uu wax ka soo bedelay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dhuumanayo dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi fainahu qad udina lii fi lkhuruuji waxaa la ii ogolaaday hadda inaan bixi karo oon qixi karo oon jiroon karo haddana nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maaha safar dalxiis maaha kawbaa lagaga siinaya wuu qaxayaa dayaarad la raacayaa ma jirto markab la raacayaana ma jirto gaari la raacayaana ma jirto waa lug iyo rafaad waa dhuumasho meesha lasii soconayaa intaasoo cisho ayaa la soconaya waa afar boqol iyo labaatan kilomitir oo lug ah oo lama degaana haddaad nabadun ku haysato dhib ma leh go-aan baaba la qaatay oo waxaa la leeyahay cidda nebi moxamed soo qabata waa boqol halaad wakadalika abu bakar isagoo nool ama dhintay haddii la keeno boqol halaad bad boqol halaad maxay ahayd waa malaayiin dollar bay u dhigmaysa dadku ma jecla maxay dadku ma jecla dhibta ma jecla abu bakar radia allaahu canhu dhibta ayuu u badheerhayaa hankiisuna wuu sarreeyaa nebi moxamedna inuu meel kula go-uu doonayaa nebiga inuu wax la qabuu doonaya bal e nebiga inuu ilaaliyuu doonaya nebiga sala allahu calayhi wasalam inaanu cidlo keligii u bixin buu doonaya markaasaa wuxuu leeyay faasuxbata biabii anta yaa rasuula allah ma ku raaci karaa ma kula saaxiiba suurtagal ma tahay inaan ku raaco rasuulka ilaahayo aan kula dhinto kula go'o waxaad qabto kula qabo waa kaahanka sare inuu khaliifkii ummadda